guri uu leeyahay hogaamiyaha akhlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaanka wajeer sidoo kalena ah m c e ga laga soo doortay arbajahan ayaa waxaa maanta ku geeriyooday ama ku dhacay cunug yar oo toddoba jir ah kaasi oo lagu magacaabo cimraan maxamed cabdulaahi cunigani ayaa la sheegay in uu kormaray boosaneerada ama siwejka taas oo la sheegay inay ahayd mid in ka badan shan iyo toban sanno dhisan goobta ay dhacdadaasi ka dhacday waxaa soo gaareen laamaha ammaanka ciidamada booliista iyo sidoo kale ciidamada dembibaarista ee d c i oda haddaba mid ka mid ah dadkii ka soo saaray cuniga boosaneerada ayaa inooga warbixiyey sida ay wax u dhaceen isagoona tilmaamay boosaneeradaasi ama siwejkaasi inuu yahay mid qadiimi ah oo mar walba laga cabsi qabay waxaa sidoo kalena uu ugu baaqay dadka caafaddaasi degan iyo guud ahaan bulshada wajeer inay taxadar sameeyaan oo boosanuurooyinka ama siwejyada halista ah ee wakhtiga badani dhisan inay dayactir ku sameeyaan ama ay carruurta ka ilaaliyaan waan jiifay gurigayga waan jiif meel oo darsad eh waxaan maqlay markaan barooro shay qayl iyo buuq fara badan kadib markaan madax kor u soo qaaday ilmaa weyna aan maqli meeshaan aaday haddee meesha haddaas tegtid moogtahay sawejka adin geli kara ma laha oo baalka afkaas hayaa maan la tuurna iska buuqay cunug kulley mar hore isku dhacay oo wakhti hore maaragtay ani waxaan ku talagalay markaan inaan bir aan qaato wax kale dee lama haye aan ku raadiye birtisaan ugu raadinaya markaan halkaas sirwaalka inta ka qabsatay meeshaan sidii aan ku soo bixi markii lugaha bannaanka ay imaadeen macallinka dugsiga ii imaaday oo isagana qaarka hore soo qabtay ani intaas baan la kulmay insha allah ani sanadkiis ma aqaan dadka dhalaa la weydiina sawij baas ku dhacay sawijka haddee jiraan baanayn waaba aqaanaa waxaa la qodan yahay todoba iyo toban sana todoba iyo toban sana la qodan yahay cunuga miyuu iska furay oo muu galay mise way ku duntay cunug waa ku duntay albaab biroo bir aan sarnay albaabaha caadiga birta ah waxay moogtay aba waxaa cunay maaragtay carradii cuntay iyo maaragtay roobka maaragtay waxaan sacarada ani waxaan asad waaye waa la go'day waan raadin waan raadis waan galay halkaas dhabarkuma birta ii soo gashay bas sidaan ku soo saaray insha allah marka waxaa jira sibeedyo boosaneero badan oo sidan oo kale ah khatar noocan oo kalena ay ka imaan karaan maxaad ugu baaqaysaa dadka wajeer si ay arrintan oo kale aysan u dhicin elna horta ma aragti anana nafteeda sawid waa ii qodan yahay laakiin gudahaas igu yaallaa waxaa la rabaa maarata in maaragtay kan waaba dhacday wixii ka dambeeya maaratan bannaanka aan laga dhigin oo gudaha hataa guri aanan wiil aanaan dhalaaliya gudahan ka hagaajin kadib markii maaragtay ilmaha bannaanka ay ku ciyaaraya waxaan waa iska egas dhintay waarta waa iska go'i karaan waxa bilaadan gacan ku hagaaji waayo marka waxaan leeyahay talweynaha maaragtay in loo hagaajiyo gudahaad lagu hagaajiyo bahalka oo haddana silag la wareejiyey foom loo xiray si kastaba ha noqotee boosaneerooyinka qaar ee xaafadaha magaalada wajeer ayaa ah kuwo ku yaalla meelo ka baxsan xaafadda ama bannaanka guryaha qaar iyadoo xilligani halis badani ay soo wajahaysa carruurta yaryar ee ku kora ciyaaraya boosaneerooyinka ama siwejyada qadiimiga ah ee xilligan la adeegsanayo